بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله وبإذا مصدرة وهو مستقبل متصل أو منفصل بقسم نحو إذا أكرمك وإذا والله نرميهم بحرب ولي وحن كوكو جرنا النواصب wuxuu sheikhu noo soo sheegay raximah llahu tacaala nawaasibta inay afar tahay afartii waxaan ka soo qaadanay laba ka mid ah waxaan soo marnay lan iyo key xarafkii saddexaad ee nawaasibtii ka mid ah ayaa darsigeenu ka bilaabmaya waa idan wey qaala wabiidan musadaratan wabiidan waxay ku cadfan tahay hadalkii ka horeeyey wayunsabu bilan wabikay almasdariya wabiidan waxaa mudaarica lagu nasbiyaa lan wabikay almasdariya iyo kay masdariya ayaa lagu nasbiyaa wabiidan baa lagu nasbiyaa mudaarica idan ayaa lagu nasbiyaa musadaratan xaalay tahay mid hadalka lagu bilowday musadara xaalay tahay mid hadalka lagu bilowday وهو مستقبل والحال هو أسigu مستقبل ou yahay mid مستقبل ah يعني فicilkay نصbinayso wey وهuwa waa فicilka ay نصbinayso مستقبل xaal u yahay mid مستقبل ah متصل waxay صiفo u tahay بإdan وبإdan baa lagu نصbinayaa mutasilin idantaasoo ah mid xidhiirta oo ficilkeeda la xidhiirta aw munfasilin ama ay yacnii ay tahay mid ka go-an ficilkeedii iyo ayadoo ay kala go-an yihiin oo loo dhaxeeyo biqasamin dhaar lagu kala fasliyey naxwu idan ukrimaka wa idan wallaahi narmiyahum bixarbin laba tusaale mid ka hore waa mutasil ayadoo ah midka dambena waa ayadoo munfasil biqasamin ah oo dhaar lagu kala saaray idan wallaahi narmiyahum bixarbin wallaahi waa dhaar soo maa haddana waxay u dhexaysaa idan iyo ficilka narmiyahum idanna way shaqayso hadda ficilkii way nasbisay maxaa yeelay faasilkan waa dhaar oo waxba u dhibi maayo intaasi waa matnigii wuxuu yidhi sheikhu raximahullah annaasibu athaalidu naasibka saddexaad idan wey xarafka saddexaad ee wax nasbiya waa idan wahiya idan xarfu jawaabin wa jazaa waana xaraf jawaab iyo jazaa yacnii jawaab iyo abaalmarin xarafkeedii wey cinda siibaweyhi siibaweyhi agtiisa wa qaala ashaluubini ninka leraa ashaluubin wuxuu yidhaahday hiya kadaalika hiya idan kadaalika waa sidaas fii kulli mowdicin meel walbay ku sugan tahay waa sida meel walba iyo mowdic walba idan waa sidaasoo waa xarfu jawaabin wa jazaa idan waxay ka mid tahay min nawaasib almudaaric laakiin waxaa la isku khilaafay ma xaraf baa mase waa isim wuxuu sheikhu noo sheegay raximah llahu tacaala inay xarfu jawaabin wa jazaa ay tahay laakiin wuxuu yihi waa cinda siibaweyhi siibaweyhi agtiisa ayay sidaa tahay culammada naxwada qaar ka mid ah waxay leeyihiin idan xaraf ma ahee waa isim laakiin sida saxiixa ah waa sida siibaweyhi uu ku tegay oo ah inay tahay xaraf oo waxay la mid tahay lan iyo kay ayay la mid tahay waa xaraf waxaa kaloo la isku khilaafay idan ma ayadaa iskeed wax u nasbisa mase waxaa wax lagu nasbiyaa bian mudmara bacdaha an mudmara ah oo gadaasheeda lasoo qadarayo miyaa wax nasbisa mase ayadaa iskeed wax u nasbisa saa ogtihiinba nawaasibtu labay u qaybsantay kuwa iskood wax u nasbiya waa afarta hadda sheikhu uu noo sheegayo iyo kuwo wax ku nasbiya bian mudmara bacdaha xaqiiqada waxa wax nasbinaya marka kuwaasi ayaga ma ah ee waa anta lasoo qadarayo ama ku qarsoon ayaga gadaashooda antaasaa nasbinaysa idantan marka ma qeybta labaaday ka mid tahay oo bi-an mudmara bacdaha wax lagu nasbinayo mase qeybta horey ka mid tahoo iskeed bay wax u nasbisaa waa mas'ala khilaafiya bayna الnaxwiyiin way isku khilaafeen madhabu jumhuuri naxwiyiin waxaa waaye annahaa naasibaة binafsiha inay naf ahaanteeda wax ku nasbinayso waa madhab اljumhuur madhabu jumhuuri الnaxwiyiin annahaa naasibaة binafsiha waa mid wax nasbinaysa naf ahaanteedna ku nasbinaysa oo aan waxba loo soo qadarayn sidaasaana sawaaba ay jumhuurtu qabaan hiya ka wa qaala shaluubini ashaluubiin shiimka waa la kordhigaa laamtana waana la godaa waana la fadxiyaa ashaluu inaad tidhaahdo iyo ashalobiin inaad tidhaahdo labadaba waa laba bannaan wey sida loo dabdiyay magaca ninkan macnaha waxaa la yidhahdaa abu cali ashalobini ashalobiin wuxuu yidhi hiya kadalika waa sidaas buu yidhaahday idantu fi kuli mowdicin meel walba meel walba waa xarfu jawaabin wa jaza wa qaala alfarisiyu alfarisi wuxuu yidhaahday fi lakhari wa qaala alfarisiyu farisi wuxuu yidhi fi lakhari sida badan weeye muxuu ula jeedaa fi lakhari meesha shalubiini uu yidhi fii kulli mowdic wuxuu leeyahay farisi fii kulli mowdic ma dhihi karna eh waxaan leenahay fi lakhari yacni sida badan waa farqi ma u dhexeeya labada kalaam farqi waa weyna u dhexeeya markaad tidhahdo fii kulli mowdic kulli waa waxay tusinaysaa cumuumay tusinaysaa wax ka soo haraya male meel walba idan waa xarfu jawaabin wa jaza hadalkaasi waxaa laga yaabaa inuu ka hor yimaado tusaalooyin ama waxyaabo carabtu ay ku hadleen oo khilaafaya sidaa darteed waxaa ka fiican kalaamka farisi ee uu yidhi fil akhari waa sida badan haddii la arko wax khilaafsan ma badna haddii la arko wax khilaafsan ma badna sida badan waxa weeye inay tahay sida siibaweyhi sheegay raximah اllah waqad tatamaxadu liljawaabi bidaliili an yuqaala uxibuka fataquulu idan adunuka saadiqaa waqad tatamaxadu waxaa laga yaabaa idan inay u khaalis noqoto oy u gaar noqoto oy u barax la-aato liljawaabi jawaabta yacni jazaa la-aan jazaa ma jiro waa jawaabta keliya bidaliili annahu yuqaalu waxaana u daliila in la leeyahay uxibuka waan ku jeclahay fataquulu waxaad leedahay idan adunuka saadiqaa idan adunuka waxaan kuu malaynayaa inaad tahay saadiqan mid run sheegaya idan adunnaka saadiqan id laa mujaazaata biha haahunaa maxaa yeelay halkaan is abaalmarin ma taallo meeshaani is abaalmarin ma taallo idan adunuka saadiqan markuu ku yidhaha muku abaalmariyey abaalmar miyaa jirta mase jawaab keliya waaye waa jawaab keliya oo aan jazaa lahayn laakiin markaad tidhaahdo idan ukrimaka waan ku karaamaynayaa waa jawaab iyo jazaa isla socota waana kuu jawaabiyey abaalmarinna way la socotaaho waa karaamada uu ku karaamaynayo jazaagu waa karaamada aad ka helaysau leeya waa ku karaamaynaya laakiin halkan jazaa ma laha waa un jawaab keliya maxaa yeeley wuxuu ku yidhi idan adunuka saadiqan waxaan kuu malaynayaa inaad tahay mid run sheegaya intaasuu kugu jawaabay taas waa jawaab marka jazaa maleh id laa mujaazaata maxaa yeeley ma jirto is-abaalmarin bihaa ayada la isku abaalmarinaya haahunaa halkan maxabadii jacaylkii wax lagaaga abaalmariyey ma jirto wainamaa takuunu waxay noqonaysaa idan naasibatan naasiba ayay noqonaysaa bihalaaثati shuruudin saddex shardi ayay naasibad ku noqonaysaa idan markay naasibo tahay oo ficilka mudaaric ay nasbinayso shuruud bay leedahay shuruuddaasi haddii laga helo ficilka mudaaric waa mansuub idan haddii shuruuddaasi la waayo wax camal ay qabanaysa ma laha shuruuddu waa meeqo wuxuu ihi waa saddex shardi wey saddex shardi ayay wax ku nasbisaa alأwalu shardiga hore an takuuna waa inay ahaato idan waaqicatan mid dhacaysa waa inay noqoto fii sadri اlkalaami hadalka bilowgiisa hadal ka horeeya waa inuusan jirin markaad hadlayso kelimadda koowaad ee aad ku dhawaaqayso waa inay idan noqoto xaraf waa inaa waa inuusan ka horeyn hadday wax ka horeeyaan xataa waxa ka horeeya hadduu yahay xarfu caطfin hadduu yahay ma shaqaynayso yacni in la ihmaaliyaa markaa bannaan laba wajiya culammadu banneeyaan laakiin waxaa akar ah oo fiican inaan la shaqo siinin oo la ihmaaliyo ihmaalka waa la yaqaana o malaynaya waa la camal tiraya waxaa jira laba qiraa'o oo la akhriyey laba aayadood oo qur'aanka ka mid ah oo tusinaysa ayadoo idan xarfu cadfi ka hormaray lana camal tiray xarfu cadfi baa ka hormaray waana la camal tiray oo maysan shaqaynin tusaalaha koowaad wuxuu ku jiraa fii suurati اlisraa waxa weeye qowl اllahi caza wajal waإida laa yalbasuuna khilaafaka ilaa qaliila aayadda sidaasay ahayd soomaha qiraa'ada hadda annaga aan akhrino waidan laa yalbasuuna nuuna u dambaysa waxaa jirta qiraa'o uu akhriyey ibnu mascuud radia allahu canhu aayadda horta markaad fiiriso waidan laa yalbasuuna khilaafaka ma shaqaysay idan maysan shaqaynin waidan laa yalbasuuna idan ma shaqaynin hadday shaqayn lahayd maxaan ku gara lahayn yaa nuuntan waa la xadfi lahaa oo waxaa la dhihi lahaa waidan laa yalbasuu aa la dhihi lahaa ma shaqaynin waa la camal tiray asbaabaha loo camal tiray laba sababoodba waa jiraan koow xarfu cadfi waa ka hormaray tan labaadna waa maxay faasila wuxuu u dhexeeyaa ayada iyo ficilkii mutasil inayd noqoto soo waa soo socotaa dabcan shardiga sheikh waa sheegi doonaa haddii la kala faslinayana waxa lagu kala faslinaya waa dhaar iyo wixii lamida inay noqdaan haddii wax kale lagu kala fasliyo waa la ihmaalinaya waa la camal tiraya labadii shay baa u kulmay waxaa jirta marka qiraa'at ibnu mascuud radia allahu canhu uu akhriyey oo idan la camal siiyey aayadda hadda aan sheegaynin oo ibnu mascuud radia allahu canhu wuxuu akhriyey waidan laa yalbasuu khilaafaka ilaa qaliila waidan laa yalbasuu nuuntii buu xadfay nuunta haddii la xadfo waa calaamatu nasbi soo maaha idan hadda way nasbisay ficilkii mudaaric calaa qiraa'ati ibni mascuud radia allahu canhu mowdica labaad waxaa waye fii suurati الnisa am lahum nasiib min almulki فإذا لا يؤتون الناس نقيرا فإذا لا يؤتون الناس نقيرا فإذا لا يؤتون الناس dadka siimaya naqiiran waaya فإذا لا يؤتون الناس نقيرا لا يؤتون hadda ma la camal siiyey idan mase waa la camal tiray waa la camal tiray nuuntan meesha ku baaqiga baa daliil u ah waa qiraa'ada mashhuurka waxaa jirta markaa qiraa'o uu akhriyay ubay ibnu kacb radia allahu canhu oo la camal siiyey idan idan hadda ma laga horeeya mase warka waa lagu bilowday waa laga horeeyaa fa baa ka horeysa oo fa faaulcadfiya fa caatifa baa ka horeysa fa idan ayaddu waa sidaas haddana laa baa kala dhex gashay idan iyo ficilkii maca dalika qiraa'at ubay ibnu kacb radia allahu canhu waa la camal siiyey oo ubay wuxuu akhriyey فإda laa يuؤtu النaasa نaqيra saasuu akhriyay laa yuؤtuuna meeshii ahayd laa yuؤtu الnaasa sidaasuu akhriyay oo ah idan ayadoo la camal siinayo idan marka waa inaan laga hormarin waa in sadaaraة الكalaam ama hadalka bilaawgiisa aan ayada looga horay shardiga koowaad wa an takuuna waaqicaة fii sadri الكalaam hadalka awalkiisa waa inay dhacdo hadduu xarfi cadfi ka hormaro ama fa ha noqdo ama waaw ama غayrkood laba wajiya kugu bannaan inaad camal siiso iyo inaad ihmaaliso weliba waxaa sii fiican inaad ihmaalisaa fiican oo la camal siino shardigaas koowaad marka waxaa waye inay dhacdo fii awali kalaam fii sadri lkalaam macnaha waa fii awali lkalaam falow qulta haddaad tidhaahda zaydun idan falow qulta haddaad tidhaahda zaydun idan qulta waxaad leedahay ukrimuhu birafci baad akrinaysaa waxaa leedahay zaydun idan ukrimuhu saas waa inaad tidhahdo dhihi maysi zaydun idan ukrimahu maya ma la camal siinayo sababtaa loo camal sii waayo waa maxay hadda sadrulkalaam ma dhicin waa laga hormaray yaa ka hormaray zayd ha uga hormarta dhawaaqi sidaa darteed waa inaad tidhaahdo ukrimuhu oo ficilka mudaaric uu noqdo marfuuc idanna wax shaqaahay qabatay ma jirto maxaa yeele waxaa laga waayey shardigii ahaa inay dhacdo fii sadri lkalaam الثاني شhردga لbaad أن يkون الفعل بعدها فicilka أيada ka dambeeya waa inuu ahaado مستqبلا فicل مستqبلa waa inuu noqdo فicilka xag زmنkuu la xiriiraa soo ma فicil sidiisaba زmنuu la xiriiraa أزmaantuna waa سdح زmن tegay mid xaadira oo xaaliya oo la taagan yahay iyo zaman mustaqbala oo soo socda waxaa shardiya ficilka mudaaric ee gadaasheeda dhacaya ficilka ayada gadaasheeda dhacaya idan waa inuu yahay ficil mustaqbala xaal waa inuusan noqon iyo mid hadda la taagan yahay maadina waa inuusan noqon shardi waxaa inuu mustaqbal yahay falow xadaثaka shaksun hadduu qofi kuu sheego bixadiiثi sheeko hadduu qof sheeko kuu sheego faqulta aad tidhaahdo idan tasduqu adiga run baad sheegaysaa rafacta waa inaad rafciso tasduqu aad tidhaahdo idan ma shaqo siinaysa sababtu waa maxay liأnna almuraada bihi maxaa yeelay kalaamkaaga ah tasduqu waxaa loola jeedaa alxaalu xaaladda la taagan yahaa loola jeeda mudaarica sidiisaba mustaqbalna waa noqdaa xaalna waa noqdaa midka mustaqbalka ahaa shardiya midka idan ay nasbinayso waa inuu mustaqbal yahay qofaa kuu sheekeeyey markuu sheekadii gebagabeeya waxaa tidhi idan tasduqu haddaba run baad sheegtaa tidhi idan tasduqa ma dhihi kartid sababta lagugu diidaayo waa maxay tasduqu ma xaaladda hadda la taagan yahay bay ka warramaysaa mase mustaqbal soo socda xaaladda hadda la taagan ila sheekadu hadday dhacday sheekadu hadday dhacdo waa xaal isla markii waa waxaa tidhi idan tasduqu waa inaad rafciso way idanna aadan camal siinin sababtoo ah ficilkan ma aha mustaqbal ee waa ficil xaalka iyo waqtiga hadda la taagan yahay ka hadlaya marka waa la ihmaalinayaa idan ma la camal siinayo lianna almuraada bihi maxaa yeelay hadalkan waxaa loola jeedaa alxaalu xaaladda la taagan yahay loola jeedaa shardiguna waa maxay inuu mustaqbal ahaadaa shardiga shardigii waa la waayey marka haddii shardigii la waayo mashruudna waa la waaya waxaana jirta shardiga markii la leeyahay waxaani waa shardi haddii laga hadlayo fiqhi ama usuululfiqhi ama naxwi meel walboo la joogaba shardi macnaheedu waxa waaye shay haddii la waayo wixii loo shardinayo la weynayo masaladii meesha masaladii la doono marka ama fanigii la raba ha la joogo hadda markii la leeyahay saddex shardi bay leedahay macnaheedu waa maxay haddii la waayo mid ka mid ah maxaa la weynayaa shaqadii ay qabanaysa idan baa la weynayaa shardi haddii la waayo mashruudna waa la waayaa oo wixii wax loo shardinaya waa in la waayo hadda waxaan weynay inuu ficilkii mustaqbal noqdo waa in la waayaa marka inay idan ficilka nasbisa idan waa in la waayo oo maxaa leedahay idan tasduqu ayaad leedahay tasduqa inaad tidhahdid sax ma ah maxaa yeele shardigii baa la waayey mashruudkiina waa in la waayo mashruudkuna hadda waa shaqada iyo camalka idan ay qabanaysa soo maha camalkaasaa baaba-aya athaalithu shardiga saddexaad anlaa yufsala baynahumaa ay bayna idan walficli way baynahumaa idan iyo ficilka dhexdooda waa inaan lagu kala faslin bifaasilin mid wax kala fasliya oo kala gooya waa inaan lagu kala goynin faasilkaasoo hayri lqasami aan qasam ahayn faasil aan qasam iyo dhaar aan ahayn waa inaan lagu kala jarin idan iyo ficilkeedii haddii lagu kala jaro faasil aan qasam ahayn ma shaqaynaysaa idan ma camal falayso naxu idan ukrimaka hadda tani maxay tusaale u tahay ayadoon la kala faslinay tusaale u taha wax kala dhex galay ma jiraan xataa dhaar kuma kala dhex jirto hadda idan ukrimaka ayaa leedaha marka ukrima waa ficil mudaaric oo ku nasbisan biidan buu ku nasbisan yahay waayahay waxaa kaloo leedaha waidan wallaahi ukrimaka shaqadii ma isbedesha mas-uuli waa sideedii waa sideedii sababtoo ah wax hadda lagu kala fasliyay waa maxay waa qasam qasamku waxba u dhibi maayo qasamku waxba u dhibi maayo waxyaabaha kale faasiladah la diidaya qaala shaaciru shaacirka wuxuu yidhi idan wallaahi narmiyahum bixarbin tushiibu طifla min qabli اlmashiibi qolo u dhaaranaya qabiiluu handadaya wuxuu yidhi idan haddaba wallaahi allaan ku dhaaranay narmiyahum waxaan ku tuuraynaa bixarbin dagaal dagaalaan ku qaadaynaa buu dagaalkaasoo tushiibu طifla cunuga yaraa ciro ka soo saaray min qabli اlmashiibi intaanan da-dii cirada la gaarin ayadoon waayeelnimo iyo da-deeda la gaarina ilmuhu ciro yeelanayaan buu taan ku dhigna waa la yaabaa wy waa nin faan badan idan wallaahi narmiyahum narmiyahum hadda ficilka mudaaric waa mansuubun biidan wa maxaa u dhexeeya bayna idan walficil qasam baa u dhexeeya laa yadur waxba u dhibi maayo qasamkaasi waxba u dhibi maayo wuxuu shiiku hadda kugu tusaalaynayaa waa in qasamka iyo dhaartaasi aysan waxba dhibayn laakiin waxaan qasam iyo dhaar ahayn dhibaatay u keenaysaa walow qulta haddaad tidhaahdo idan yaa zaydu qulta waxaa leedahay ukrimuka birafci waa inaad akriso haddaad tidhaahdo idan yaa zaydu ukrimuka waa inaad tidhaahdo ile maxaa u dhexaysiisay idan iyo ficilka waxaa u dhexaysiisay xarfu nida iyo munaadihii soo maaha idan yaa zaydu yaa zaydu baa u dhexaysa markaan oo kale maxaa leedahay ukrimuka ayaa leedahay waa inaad rafciso buu leeyahay sheikhu raximah ullah culamada qaarna nidaaga maxay ku dareen dhaartay kala mid dhigeen oo waxay idhahdeen waxba dhibi mayso wakada sidaasoo kale idaa qulta haddaad tidhaahdaa idan fi daari ukrimuka ayadana waa inaad ukrimuka tiraahdo rafciso calaa qowli lmualif raximah ullah laakiin nuxaadda qaar maxay leeyihiin jaarumajruurka ayagana waa soo reebayaan oo darif iyo jaarumajruur waxay leeyihiin ayagana waxna dhibi maayaan dhaarta oo kale ay kala mid dhigayaan laakiin shiiku waa diidan yahay wuxuu tusaalooyinkaas kugu keenaayo si gaara meelihii la isku haysto kugu tusaalaynaya inuusan ogoleynuuna muujinaya wuxuu hadda kugu tusaaleeyey ayadoo faasil u dhaxeeyo idanna aysan shaqaynayn nidaagii uu ku tusaaleeyey waa la isku haystay soo ma wuxuu kaloo ku tusaaleeyey jaarumajruur inuu udhexeeyo asiga marka muxuu qabaa waxaan dhaar ahayn hadday u dhaxeeyaan idan iyo ficilka in idan aysan shaqaynayn kullu daalika birafci buu ku yidhi kuwaasoo dhan waxaad akrinaysaa rafco ukrimuka ayaad leedahay abyaaddii hadda ka hor waxaan umalaynaa mutamimaha inaan kusoo marnay acmil idan idaa atadka awala wasukta ficla bacdaha mustaqbala waxdar idaa acmaltaha an tafsila ilaa bixalfin ilaa bixalfin aw nidaa'in aw bila wafsal bidarfin wafsil bidarfin aw bimajruurin calaa ra'yi bni cusfuurin ra'iisi nubala markaasuu yidhi wain taji bixarfi caطfin awala faaxsanu lwajhayni anlaa tacmala beydkan dambe waxaan umaleynayaa waa naga dhinnaay beydkan dambe waa inaad ku dartaan abyaaddii hore marka wafsil bi wain taji wain taji bixarfi caطfin awala faaxsanu lwajhayni anlaa tacmala haddaad la timaada buu yidhi bixarfi caطfin awala wain taji bixarfi caطfin awala فأحسن الوجهين ألا تعملا wuxuu ula jeedaa ma fahmaysaan beytkan dambe beytkan dambe wuxuu ula jeedaa midaan hadalka ka soo bilowno shardiga hadalka aan ka soo bilownay ahaa idan inay leedahay sadrulkalaam waxaan nidhi xataa cadfi inuu ka hormaro lama ogolo soo maaha faaulcadfi iyo waaulcadfi hadday dhacdo marka wain taji bixarfi cadfin awala hadday timaaddo oy la timaaddo xarfu cadfi haddii awalka kala timaaddo awalku ka dhaco fa axsanu lwajhayni labada weji waxaa fiican allaa tacmala inaysan camal falin laba wejiyaa ku sugnayd soo maha in la camal siiyo iyo in la camal tiro labada midee fiican buu leeyahay in la camal tiro ayaa fiican fa axsanu lwajhayni labada weji midda fiican waxaa weeye allaa tacmala inaysan shaqayn oo la yidhahdo wax shaqahay qabanaysa ma laha haddaad tidhaahdo waidan ukrimaka waawlcadfi baa ka hormarisay waxaa kuu bannaan inaad tidhaahdo waidan ukrimuka iyo waidan ukrimaka laakiin labada midee fiican waidan ukrimuka inaad tidhaahdo oo idan aadan camal siinin idan markaa khulaasadeedu waxa weeye saddexdaa shardi haddii laga helo naasibo wey haddii saddexdan shardi mid ka mida la waayo idan ma shaqaynayso waa muhmala waa la camal tirayaa hal arrinna waa tambiihinayaah waxa weeye mararka qaar waxaa dhacda idan oo shuruuddii saddexdaaha laga helay idan iyo caameen ficilkeedii oo shuruuddii dhammaystirtay oo idan ay dhacdo sadrulkalaam oo ficilku uu yahay mid mustaqbala faasil u dhaxeeyana uusan jirin ayaa haddana waxaa la arkaa in idan in ficilka mudaaric la rafciyo idanna la camal tiro wixii o dhan ayadoo dhammaystirat oo aad tidhaahdo idan ukrimuka hadduu qofi sidaa u hadlo laxni waayo inaadan dhihina lagaa rabaa waa luqa carabiya oo jirta laakiin waa luqatun qaliila luqa yar waayo luqadii badan ma ah luqada badan waa midda shuruudan loo dejiyey culammada naxwada ama culamaau yani culamaau naxw markay ka hadlayaan idan oo shuruudda dhammaystiratay ma la ihmaalin karaa oo ficilka mudaaric marfuuc ma laga dhigi karaa reer kuufa ayagu waa inkireen waxay dhaheen waxaas wax jira maa waa inkireenoo waxay yidhaahdeen hadday shuruudda dhammaystiratay in la yidhaahdo waa la ihmaaliyo maaragtay ficilkii mudaaric marfuuc buu noqonayaa arrintaasi arrin jirta ma aha laakiin reer basre waxay yidhahdeen arrintaasi waa la arko carabaa laga maqle luqadana caraba iska leh ayagaa ku hadli jiray hadalladoodiina waxaa ka mid ahaa oo la arkay ayagoo qaarkood idan iyo ficilkii mudaaric ee la xidhiiray shuruudda u dhammaystiran tahay ayagoo haddana rafcinayaa la arkay oo dhahaya idan ukrimuka ayagoo leh haddii carab laga arkay hadde baabkan markii la joogo kalaamulcarab waa xuja soo maaha kalaamulcarab ma lagama wado carabta hadda joogta kuwa hadda joogtaa warkooda wax ma galo carabta laga hadlaayo waa carabtii hore kuwan ayagaa u baahan carabiga laga soxo laakiin carabta laga hadlayo waa carabtii hore ee carabigooda uu fasiixa ahaa ee qawaaciddan laga soo qaatay hadalladooda qawaaciddan o dhan hadalladooda laga soo qaatay qur-aanka kariimka baa ka mid ah ilaa bilisaanin carabiyin mubiin uu kusoo degay sunnadii rasuulka sala allahu alay wasalam rasuulku wuxuu ahaa afsaxu lcarab carabkan ugu fasaaxo badan iyo waqtigii rasuulka ka hor iyo kadibba hadda ka horna waa soo sheegnay ilaa laga soo gaarayay zamankii islaamku faafay muslimiintana acaajin badan ay soo gashay markaasaa luqada carabiga laxni badan soo galay iyo isbedelo badan ay ku yimaadeen wixii ka horreeyey dadku waxay ahayd dad saliiqiyiina saliiqiyiin waxaa la yihahdaa dad sida saxiixa ee luqada loogu hadla ku dhasho ku barbaaro ku kore oon u baahnayn in wax laga soxo ayagaa hadalkooda xujo yahay marka kuwaas carabti marka hadalkooda xujada ahaa qaar ka mid ahaa waxaa laga maqlay ayagoo sidan ku hadlaya waxaa kaloo carabi carabiga fasiixa uga haray berigaasi ama zamanadii hore kuwooda reer baadiyaha markii carabtii acaajimtii muslimiinta isdhex galeen carabta waxaa u badbaaday acraabtii baa u badbaaday walidaalika markii luqada carabiga la isku qabsado culammada naxwada iyo a'immadu markay isku qabsadaan kelimadani waa saxya waa qalad baadiyahay aadi jireen baadiyahay aadi jireen oo carabta baadiyaha lasoo weydii jiro o la dhihi jiray kelimadan see ugu dhawaaqda ama see ugu hadashaa maxaa yeeley ayagu way ka nabad galeen acaajimtii luqada fasaadka ay fasahaadiyeen sababtoo ayagu reer magaalba ma aha magaalada ma yimaadaan miyigii ay ku dhasheen ay ku barbaareen ay deganaayeen acaajimta marka ma saameyn marka siibaweyhi iyo inta badan baadiyahay aadi jireen alimaamu shaafici raximah llah waxaa laga sheegay muddo fara badan inuu baadiyaha deganaa oo reer baadiyahaasi mar boqolo uu u tegay asoo raba inuu hadalladooda dhagaysto sida maaragtay ay markay geela shubayaan iyo waxyaabahay akhriyaan ay tirinayaan hadalladay ku wada hadlayaan majaalista iskugu yimaadaan carabiga ay ku sheekaysanayaan wuxuu ugu talagalay inuu carabiga ka faa'iidaysto kuwaas kuga badbaaday ahayn laakiin reer magaalka waa fasahaadeen ama kuwa hadda jooga baadiye iyo magaalo midna uma dhaqna kulligood waa wada laxni waayo haddaysan naxwaha baran waxay ku hadlayaan wax jira ma ah aaday u qaldaan qoladaan marka luqadan ayadoo la dhammaystiray idan shuruuddii loo dhammaystiray haddana mudaarica la rafcinayo oo idan la camal tirayo waa luqatun qaliila saasaan leenaha luqa yar waa laakiin in la yidhaahdo maba jirto sax ma ah sababtoo ah almuhbitu muqadamun cala naafi qaacidadaas meel walbay gelaysaa midka wax sugaya ayaa ka horeeya midka wax diidaya maxaa yeeley midka wax inkiraaya inkirin inkiridiisu maxay ku taagan tahay hal shay ay ku taagan tahoo ah aniga ma arago ma maqal ninka sugayana wuxuu leeyahay anaa arko anaa maqle labada yaa la hormarinayaa marka ninka wax maqlay ee wax arkay ayaa cilmi agtiisa yaalla ziyaadatu cilmin cilmi dheeraadu hayaa kaa cilmiga dheeraadka ayaa laga qaadanaya kan wax inkirayn waxaa leeyahay waa loo cudur daaraho adigu ma aragaa leeyahy adigu waada aragaa leey marka luqa qaliila haddaad aragta marka qofku hadlaayo laxni ma ah ee luqa carabiya wa laakiin waa laga badan yahay oo luqo loo badan yahay ma ah sidaasaan leenahay laakiin shuruudan aan hadda la sheegay ee saddexda ah waxaa loo shardinayaa waa luqada qaalibka ah luqada qaalib alcarab ama aktarulcarab ay ku hadlaan waa midda shuruuddan oofsato dhammaystiratay haddaysan shuruuddan oofsanna carabtii waxaa laga maqlay ayagoo aad aan camal siinaynin idan ayagoon camal siinayn oo ihmaalinaya ayaa laga maqlay intaa waa mafhuumaan umaleynaa wallahu aclam wsala allahu calaa nabiyina moxamed wcala alihi wasaxbihi ajmaciin